gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu soo warramayaa in deegaan lagu magacaabo buufo bacaad oo ku dhow magaalada marka lagu arkay meydadka saddex ruux oo rayid ah kuwaas oo ay wararku sheegayaan in jidhkooda uu ka muuqanayo dhaawac xooggan maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wararkaas been abuur ku sheegay iyagoona sheegay in warkaas uu yahay mid ay tabiyeen idaacado iyagu dana gaara ka leh ammaandarri ka dhalata magaalada marka maxamed cismaan yariisow oo ahaan jiray guddoomiyihii magaalada marka balse weli sheegta xilkaas ayaa arrintan uga warramay ismaaciil turki oo muqdisho ku sugan bismillaahi raxmaani raxiim horta wax aan jirin lama sheego barbagandaasi raadiya raadiyahaas ka mid ah oo barbagandada shabeellada hoose aad iyo aad u burbuuriya danta is leeyahayna aan ognahay weligiisana ceeb iyo fareexad aan weligiis ka sheegi jiray degmada marka warbaga barbagandadaasi raadiyahaasaa sheegay waan ogyahay oo meelaha u afdheer ha ahaato weliyaal waxaan rabaa inay wax xaqiiqada ay sheegaan wax danka shacabka ay ka naxaan ay ka naxayan inay sheegaan lama rabo dagaallo way ka jiraan gobolka shabeelle hoose muddo afar sano waa ka socday haddana dagaaladii wax isbedeleen oo qabiil iyo waxjina ma jiraane dad sharwade iyo waxyaalahaas ah ayay dagaalka iyo deegaanka ishaayaan ciidamo oo la yidhaahdo isbedel l s b g ciidan dowladeynaya dagaalama maanta marka waxaan maqlay in shaangood iyo buufow dhexdooda saddex la soo dhigay barbagandooyinkaasa xamar telefoon lagu soo diray weriyaal badan iga soo direen marka kadib gurmadaan sameeyey buufowdaan tegey ciidan badan amasom iyo ciidan dir badbaadada shacabka shabeellada hoose isku dar ah ashanbood ilaa jildaani saraax meel kasta roondeen waana la salwaayey waxaas waa barbagando oo been iyo ilaa-idaa ma kastaya dadka barbagandadaasi aada sheegtay in ay fidiyeen maxaad nooga sheegi kartaa waa saddex idaacadood hadda idaacadihiina a idaacada kaxaayo ma jecli waa saddex idaacadood codkoodana aan duubnay waxaa laga rabaa saddexda meed meesha ay taalo ninkiiyo soo gudbiyey ayaa laga rabaa tan kale labaad wax ka jiraan oo meed meel lasoo dhigan ma jiraan aniga gobolkaan joogaa degmada markaan ku sugnahay buufoona maanta anigaa tegey oo markii hadalladaasaa maqlay meel kastana waa baarnay wax oo meed meel yaalla ama dhibaatay ka jirta ma aysan jirin howlgal badana laga galay amasom iyo ciidamada n s b g ayaa ka galay aan u dirnay kadibna ciidamadii saraakiisha hogaaminayay wax way soo waayeen taas waa barbagando weriyaalka barkoodana waxaa leeyahay dejiya shacabka barbagandada iska dhaafa tan kale dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee shabeellada hoose weligeeda dowladda kama haysan madaxweynaha xashir maxamuud ra-iisul wasaare cabdirashiid guddoomiyaha baarlamaanka jawaani ilaa xildhibaan ilaa wasiiro cid weligeed gobolka shabeellada hoose ka hadashay ma jiraan kalena waxay jeertay alaada in sakiir lix bilood jira ilaa xulug yaroo sideed ka ugu yarna ugu weyn as jiro toban jir ah iyo ayeeyadooda sagaashan jir ah meel karangood ka xagaysa in la dildilay haddina jab lagu gubay cid maanta oo mas-uuliyad oo dowladeed sheeganaysa oo ka hadashay macali madaxweyne macali ra-iisul wasaare macali guddoomiye baarlamaan macali xildhibaan macali wasiiro macali jenaraal ka hadlay ma jiraan marka hadda waxaan loo gurmaday galmudug galmudug iyo puntland dagaalaa ka socdaan waa loo gurmaday ra-iisul wasaare aaday madaxweyneha madax badana aaday waan ognahay galmudug maamulay sheegataa laakiin waa hal qabiil puntlandna maamulay sheegataa waa hal qabiil waa ognahay shabeellada hoose hadda dagaaladii ahliga ah waxaa ka daba yimid shacabkii in macnaa xoolahoodii la argagixiyo ay shabaab jiraan ka guura meeshaan ka baxa barka xafaad xoola dhaced ay ka socdaan qaana gurmad loo soo muujiyay ay jiraan marka shacabka shabeellada hoose waxaan u malaynaba inay soomaali ahayn dowladda xasan maxamuudna ay ka tirsaneen dowlad maamul shariifna ay ka tirsaneen kolley ilaah ay qabaan laakiin waxaan leeyahay dowladda dhexe nabsigaas shabeellada hoose ka gasheen madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa ra-iisul wasaarow kolleyba aan qarwan idin calaawi doonaa shabeellada hoose durmaa aad ku samayseen ko haddana dagaalna waxaa ka socda deegaanka iyo shabaab ah cid usoo gurmaday ama cid usoo socota male shacabkan waa tashanaa waan iska ficnaayaan cid walboo laba daro ka wada gobolka shabeellada hoose guddoomiye yarisow maxaa isbedelaya haddii madaxda dawladda ay tagaan xataa gobolka shabeellaha hoose maxaa isbedelayaa isleedahay waxaa isbedelaysaa shacabka niyadiisa ay fiicnaanaysaa cilmaaludiin dhalinyaro hooyooyin dhammaan farxalay muujinayaan waxay isleeyihiin walba mas-uuliyiina aadi timid madaxweyne aidi yimid guddoomiye baarlamaan aidi yimid ra-iisul wasaare aidi yimid jenaraal aidi yimid qalbigooda kastoo shacabka niyay bixinayaan hadda shacabka shabeellada hoose qaar kii la dilo qaarkii baartoo la abduurto xoogii xoog lagu qaato shacabkii waa tashiday deegaan ahaan waxay ku tashideen waxay dhisteen ciidamo la yidhaahdo badbaadada ciidamada badbaadiyaasha shacabka shabeellada hoose madaxooda marka l s b g iyo ciidamada amisom ayaa hadda dagaalada shabaab iyo deegaanka hogaaminahan ala dagaalmahayn waana iska celinayaan calanka madow meel alle meeshay fulaan ciidamadan way tegayaan kan kala labaad dawladda dhexe shabeellada hoose dan iyo xaaji ka malaysa laakiin shacabkeeda waa tashi doonaa kulleyba day is xoreeyaan maamulay ku dhawaaqi doonaan haddii ilaah is yidhaahdo